Shir kale tashiga qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku aadan dib u eegista dastuurka Soomaaliya ayaa laga daafuray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Shirka ayaa waxaa goobjoog ku ahaa Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, hay-adaha ka shaqeeya dib u eegista dastuurka, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, ganacsato iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, Mudane Xasan Macalin Maxamuud oo daafuray kulanka ayaa ka warbixiyey halka uu maraya dhamaystirka cutubka shanaad iyo cutubka sagaalaad isagoona sheegay in heer gabagabaa uu marayo dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
madaxweynaha soomaaliyeed degmooyinkii oo dhan waa la wada tegey oo dalka Een, digital amase hawada waa la wada geliyay dadweynaha waa lagula tashtaa hadda waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambaysay oo ah dadweynaha jaaliyadaha soomaaliyeed ee dibadda ku nool in laydinkala tashto aayihiinna iyo masiirkiinna marka saaad aragtaan waa fursad muwaadin walba ayaa oo soomaaliya xaq u leh inuu maanta dastuurkiisii gacantiisa ku samaysto marka fursaddaas ka wada aan ka wada faa'iidaysanno annaga waxaanu xil saaran nahay oo qayb ka mid ah sharciyadda inta qof ee soomaaliya lagala soo tashtay dastuurkiisa muhiimay noo tahay midda kale waxaan idiin sheegaynaa la tashiyada dadweynaha ee dibadda ku nool horta waxaa laga bilaabay jaaliyadda kenya laga bilaabay waxaan tegi doonaa africa waan tegi doonaa waddamo ka mid ah arabiya waa la tegi doonaa waxaa la tegi doonaa yurub america soomaalida meel kastoy joogto ay ku kala firxatay inay qof walba fursad u helo inuu mataqaana dastuurkiisa gacantiisa ku samaysto walaalayaal waa arrin aada iyo aada runtii u muhiim ah Een, soomaaliyana ma soo marin arrintan taariikhi waaye maysan soo marin hadda kahor Senator Xasan Xuseen Xaaji oo ka mid ah guddiga dhamaystirka dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedka shirkan uu yahay la tashiga bulshada laguna ururinayo aragtidooda.
eegistaas marka la samaynayo guddiyadan in loo dhaafo si madax bannaanna ay ugu shaqeeyaan guddiyadana waxay go'aansadeen inay sameeyaan dib u eegis dib u eegista farsamo markay galeen ee guddiga madax bannaanba waxay u xisaareen in ee, khubaro ay kala tashtaan arrimaha masiiriga oo aada maqasheen maanta su-aalaha ku qornaa su-aalihiyaa marka waxay noqotay in loo bandhigo ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ee, run ahaantii waddanka gudihiisa waa la soo dhammeeyey si fiican baa meel fiican ay maraysaa haddana waxaa la go'aansaday ee, qurbo joogta soomaaliyeed in lala tashto